ciidamada booliiska gobolka togdheer ayaa magaalada burco kusoo bandhigay qamri ay soo qabteen qamrigan oo ka badan afar boqol oo dhalo ayaa laga soo qabtay mid kamid a xaafadaha magaalada taliyaha qeybta booliiska gobolka togdheer qadar faarax ayaa ka waramaya howlgalkan ay kusoo qabteen qamriga labadaa khamriga ciidanka booliiska gobolka togdheer ay soo qabteen weydin gudihiisa khamriga koowaad labaiyo labaatankii bishaan la soo qabtay taliyaha dhismaha ciidanka u lahaa iyo saldhigga aadan salamaan iyo faarax omaar oo xoojinayaa soo qabtay waa saddex boqol iyo toban litir iyo gaari nooca isla soddonkii bisha ciidanka booliiska gobolka togdheer taliyaha saldhigga dhexe ee birco iyo taliyaha saldhigga axmed cali iyo ciidankiisu iyagoo iskaashanayana waxay soo qabteen boqol iyo laba litir iyo laba adeegsane khamrigaas waxaanu horgeyn doonaa maxkamadda qaybo ka miduna aanu horgeynay waxaan halkan uga digaya cid kastoo ku hawlan inay keento oo ka ganacsato ama cabto khamriga inuu dembi yahay waxaan isla ognahay caqaabtiisu ay labalaabantay oo la kordhiyey haddana waxaad moodaa in mukhaadaraadku keenan aanu danba ka lahayn cabuun aanu dan ka lahayn booliisku mar raba daali maayo wiigan gudihiisa labaatan eedaysana in ka badan baa xabsiga la geeyey waxaad arkaysaa dadka kii aad ugu jeclayd dadka kii aad sideedu ugu wanaagsan yahay oo daba socdaa qof lagu adoonaya khamri ama kii soo qabtay wax ka sheegaya waxaa ayaandarraa taliya saldhigyada degmada gobolka togdheer qaybo ka mida in lagu dhaliilayey inay soo qabteen booliisku waxaa ma geyo booliisku cod waxa weeye dembi kama galo booliisku qof la soo adoonayaa loo keenaa garseere maa booliisku annagu maxkamad baanu horgeynaa marka qofka la soo qabtay lagu eedeeyo inuu iibinayay ama ka ganacsanayey annagu garsoor baanu horgeynaa garsoorka cadaaladda hormariya garsoorka ayaa cadaaladda marya waxaan leeyahay laga waantoobo ciidanka booliiska idin shaqaynaya eed ma geyo waa kaa ku awlan inuu waxaa ka shaqeeyo soo qabto horgeeya maxkamadaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay bulshaweynta gobolka togdheer waa mahadsantihin waa mahadsantihiin sida wanaagsan aa ula shaqaynaysaan ciidankiina booliiska bilihii lasoo dhaafay ciidanka booliiska somalilan ayaa waday howlgallo lagula dagaalamayo waxyaabaha maanka dooriyo